بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين slى اllه وsلم وbaaرك عlى نبyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih وmaن تبعهm بإحsان إlى yوم الdيn in shاء الlahu taعaalى maanta oo bishu tahay labiyo tobankii ramadaan kun afar boqol iyo toddobiyo soddonkii hijiriyada waxaynu in sha allahu tacaalaa dowradan aynu ku qabannay berbera magaalada berbera aan jeclahay inay kelmaddaydu ku saabsanaato macaariku lmuslimiin fii ramadaan dagaaladii muslimiintu ay galeen bishan ramadaan waxaynuna u doorannay inaynu isxasuusinno bishani inay tahay shahruljihaad bil ay muslimiintu ay jihaad fara badan galeen oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sunnadaa jideeyey oo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisuba ay jihaadka noocyadiisii kala duwanaa ay la yimaadeen bishan ramadaan halka laga yaabo innagu inaynu bishan inoo noqoto bil dadka qaarkood dee ay cibaadaadka wax kala yimaadaan sida salaada iyo qiraa'at alqur'aan qur-aanka akhriskiisa laakiin waktiga intiisa badan laga yaaba inaynu ku qaadanno hurdo iyo iyo wahsi dadka qaarkoodna ayba wakhtiga isdhaafiyaan oo ay bisha ramadaan wakhti ay hurdaan iyo wakhti ay cayaaro aan wax nafciga u lahayn ay wakhtiga ku dilayaan inay la yimaadaan marka bishani ma aha shahrulkasal waalcajz bishii wahsiga ma aha waa bishii cibaadada cibaadaadka ugu waaweyn ee nabigu calayh isalaatu wasalaam uu bishan la yimi waxaa ka mid ah inuu jihaaday jihaadkuna waynu ogsoonnahay inuu yahay cibaado ay ku jirto mashaqo iyo dhib ay ku jirto oo ilaahay baa qur-aankiisa ku yihi tabaaraka wa tacaala kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum jihaadka ama dagaalka ayaa laydinku faral yeelay iyadoo naftu ay dhibsanayso oo nafta mashaqo iyo dhib uu ku yahay markaa qofku haddii uu jihaadka la yimaado bishan makfiradii uu raadinayey iyo shahaadadii uu doonayey ayuu helayaa islaamkuna nasri iyo guul buu ku gaadhayaa sidaas nabigu sala allahu calayhi wasalam sanadkii koobaad ee hijrada bishii ramadaan ciidankii ugu horreeyey ayuu diray ciidankaas oo uu hogaaminayo xamsata bni cabdilmutalib oo niman dooyo ahaa kadibna waxaa sariyadaa ama ciidankaa ka dambeeyey ciidan kale oo iyadana uu hogaaminayo cubaydata bnulxaarif muhiimadda labadaa ciidan nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu diray waxay ahayd inay argagax geliyaan qulubta cadowga oo marka ciidamadaas iyagoo si qalamaanyo ah u digaafaya la arko dhulkii cadowga u deganaa inay arrinta noocaasi cabsi geliso oo ay babiso u tabiso sanadkii labaad ee hijirada toddobiyo tobankii ramadaan waxaa dhacay dagaalkii muslimiintu dagaal muslimiintu ay galaan dagaalkii ugu weynaa oo ah qaswatu bader alkubraa oo ah yowmu lfurqaan dagaalkaas ama waqcada ama dhacdadaas waa dhacdadii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xaqa iyo baatilka ku kala sugay islaamkana ilaahay cisi siiyey kufriga iyo ehelkiisana cagta la mariyey waxayna ay ahayd bil ramadaan sanadkii labaad kadib markii nebiga sala allahu calayh wasalam ay soo gaadhay in safar aan awr ah oo sida wax kasta oo dhar leh oo cunto leh oo ashyaa kala duwan leh oo shaam ka yimi oo lagu qiyaasay ilaa afartan soddon ilaa afartan inta ka dhexaysa ciidan ay wataan safarkaas waxaa watay oo hoggaamiye ka ahaa saxaabigii la odhan jiray abu sufyaan oo markaa mushrig ahaa oo gaal ahaa marka safar wuxuu ahaa qoraysh ay daratay oo shaam ayay dadka maka degani ay u safri jireen marna ardul yaman bay u safri jireen markaa safarkaa shaam ugu maqnaa hantidii ay haysteen qorayshi xooggeedii waxay ku maqnayd safarkaas maal fara badan baana maaragtay saarnaa rasuulku sala allahu alayh wasalam bil rabadaanoo u soo gashay muhaajiriintuna ay markaa ay ahaayeen dad aan waxba haysan wuxuu ugu baaqay inay safarkaa ku baxaan oo jidgooyo u galaan oo ay soo duwaan markaa nebigu sala allahu alayh wasalam aad dadka uguma gubaabin inay dagaalka ugu baxaan oo diyaargarow xooggan muu samaynin ilaa saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin ayaa lagu qiyaasaa intii markaa nebiga calayh isalaatu wasalaam raacday waxay ka baxeen magaalada madiina iyadoo ramadaan ay tahay bishii sideed sideeddii bishii ramadaan ay tahay ee sanadkii labaad magaalada madiinana wuxuu kaga sii tegey oo amiir uga dhigay saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bni ummi maktuum markii nebigii saxaabadii ay dhaqaaqeen oo meel rawxa la yahdo ay marayaan ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabi la odhan jiray abu lubaaba ibnu cabdilmundir ayuu maaragtay aan dib u celiyey oo magaaladii mas-uul uga dhigay wax fardaa waxay wateen laba faras faras waxaa lahaa zubayr ibnu cawaam farasna waxaa lahaa saxaabiga la yahdo miqdaad ibnulaswad alkindi awrta markaa ay gaadiidka u ahaa waxay ahaayeen ilaa toddobaatan oo laba nin ama saddex nin ayaa ku kaltamayey awrtaas oo marba nin fuulayey markuu hal cabbaara socdoba wuu ka degayey mid kalaa fuulayey haddana mid kalaa wuu ka degayey mid kalaa fuulayey nebiga sala allahu alayh wasalam iyo cali bn abi aalib iyo saxaabi la odhan jiray marthad ibn abi marthad alkhanawi hal awr baa ka dhexeeyey zayd ibnu xaarifa iyo anas anasa iyo abukabsha oo mawaalidii rasuulkaana iyo xamza intaana hal awr baa ka dhexeeyey abubakar iyo cumar iyo cabdiraxmaan ibnu cawf hal awr baa ka dhexeeyey oo haluma jara sidaasaa markaa awrkaa qura ayaa gaadiid u ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu u dhiibay calankii weynaa muscab ibnu cumayr saxaabiga la odhan jiray calamadii yaryaraana wuxuu u kala dhiibay mid wuxuu u dhiibay cali bn abi aalib midna wuxuu u dhiibay nin ansaarta ka mida ansaartana waxa weeyaan calankoodii waxaa siday oo hogaaminayey sacad ibn mucaad saxaabiga la yidhaahdo markaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam markii uu abu sufyaan ay soo gaadhay inuu rasuulku soo baxay nin buu kiraystay abu sufyaan damdam la odhan jiray damdam ibnu camrin alkhifaari ninkaasoo faras qaata oo qayladhaan kula dhaca magaaladii maka oo yidhaahda maxamed iyo ciidankiisii ayaa soo weeraray hantidiinnii idinma idinmana dambayso markaa sariikhii iyo qayladhaantii way gaadheen markiiba maka dabeetana deg deg bay u soo baxeen ciidan weyn oo ilaa kun nin lagu qiyaasay oo ku dhowaad kun nin ku dhowaa ayay ku soo baxeen nin hebel la yidhaahdo oo maalintaa magac lahaa oo ka hadhay ma jiro nin qura mooyaane hal nin baa ka hadhay oo ninkaas waxaa weeye abulahab baa ka hadhay isaguna wuxuu ciidanka soo raaciyey ninuu dayn ku lahaa ayuu soo raaciyey qabaa'ilkii quraysheed iyo lafihii quraysheedna laf ka maqnayd ma jirto qabiilo qura mooyaane ama laf keliya mooyaane laftaas waxay ahayd lafta loo yaqaano banu cadiyin nin quri iyaga kama raacinin sida ilaahay qur-aanka kaga warramay ayay magaalada maka kaga soo baxeen bataran wa ri'aa'a annaas oo yasuduuna can sabiili illaah iyagoo qooq iyo kibir iyo isla weyni iyo isqaadqaad ku sugan oo aada iyo aad uu ciil u buuxiyey quluubtooda dabeetana nimankaas waxaa gaadhay markiiba war odhanaya abu sufyaan iyo waxaa weeyaan safarkii u watay wuu badbaaday markii arrinkaasi qoraysh soo gaadhay ayay tashadeen marka maxaynu samaynaa rag badani waxay u tilmaameen mar haddii safarkii inoo soo badbaaday aynu iska noqonno hase yeeshee abujahal baa ku adkaystay oo yidhi ma jirto noqon mayno noqon mayno oo ceelka beder layaada markaynu tagno halkaa markaynu tagno ilaa bartaa aynu degno oo carab oo dhan inaga haybeedaysto oo aynu halkaa goolasha ku qalqalanno oo hablihii quraysheed inoo heesaan wallaahi inaynaan noqonayn buuhi nin walba oo ka adkaaday waa meel alla wax ka wadaaye liyaqdiya allahu amran kaana mafcuulan ilaahay baa wuxuu xukumay iyagoo aan sii ballaminin ballan la-aan inuu labadaa ciidan alla tabaaraka watacaala uu meel ku kulmiyo oo uu dagaal ka dhex qarxo rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu ogaaday inaanay nimankaasi laabmaynin ayuu saxaabadii la tashaday dabadeetana ashiiruu calaya baa nebigu yidhi talo waxaa haysaan ii tilmaama markii dambe nimankii ansaareed way garteen nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu iyaga u jeedo oo hadalka sarbeebayo sacad ibnu mucaad baa yidhi yaa rasuula allah kaannaka tacridu bina ma laga yaaba inaad annaga aada noo jeedo oo cidda aada la hadlaysaa in annaga tahay rasuulka ilaahu wallaahi baan ku dhaartay low istacrarta bina albaxra lakhudnaahu macak fasir binaa yaa rasuula allah calaa barakat illah haddaadna tiraahdo baddaas u baxa waa kula dabaalanaynaa calaa barakat illaahi ku soco waanu kula dagaalgelaynaay dabeetana nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada waa u bishaareeyey wuxuu ku yidhi siiruu wa abshiruu fa ina allaha qad wacadanii ixda taa'ifatayn socda oo bishaaraysta ilaahay wuxuu iigu bishaareeyey labada kooxood mid ka mid ah oo ah inaan safarkii quraysheed gacanta ku dhigo iyo inaynu nimankaa ismudanno labadaa mid ahaan rasuulku sala allahu alay wasalam markaa wuxuu degay meel ceelka beder layaada u dhow markaa saxaabadii qaar ka mida baa la hadlay oo waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow halkan ma waxaad ku degtay taktiik baad ku degtay maaragtay ciidan oo mise waxyi baad ku degtay ma milateri ahaan bay sidan kuula muuqatay inaad halkan degto meel ceelka ka sokaysa oo ceelkii beder dhowr ceel buu ahaa halka u sokaysa afka u sokayso nebigu ka degay markaa mise waxa weeyaan waxyi baa halkan ilaahay kugu deji maye alra'yi walmakiida aniga waa ra'yi un baan ku degey iyo qorshe milateri unbay sidan bay dee ila ila ahaatay dabeetana nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii waxay ku yidhaahdeen raggaa maaragtay ciidanka aada wax uga garanayey oo tababar milaterina oo xooggana qabay waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahayow ceelka beder baynu inagu dhabarka iska marinaynaa oo inagu waynu cabbaynaa iyaguna cabbi maayaan marka haddaynu xaggii biyaha innagu aynu inagu cabno iyaga haraad baa jaraya masaafada intaa leg bay soo gooyeen marka haddaynu sidaa samayno dee waynu cabbayna iyana cabbi maayaan ra'yigii baa nebigu alayh isalaatu wasalaam uu ku waafaqay nebigu sala allahu calayh wasalam iyadoo ay halkii joogaan waxay saxaabadu soo qabteen laba nin ayay soo qabteen labadii nin ay soo qabteen oo mawlayaal ah ayaa oo ceelka markaa ka cabbaaya ayaa saxaabadii waraysteen maxaa tihiin bay ku yidhaahdeen naxnu suqaatun liquraysh bay yidhahdeen show meel halkana oo bacaad ah xagga shishe ayaa ciidankii markaa quraysheed sooba degayba labadii nin ay soo qabteen waxay ku jawaabeen quraysh ayaanu u nahay kuwa waraabiya ee biyaha usoo dhaamiya marka saxaabaduna may jeclaysan arrinka qaarka rag ka midii may jeclaysanoo waxay jeclaysnaayeen wixii ay kaga soo ambabaxeen magaalada madiina oo ah inay safarkaas dhabarjabka ku noqonayo quraysh inay horta gacanta ku dhigaan dabadeetana nimankii bay garaaceen nimankii markay garaaceen marka la garaaco waxay yidhaahdeen abu sufyaan ayaanu ka nimi marka garaaca laga daayana waxay yidhahdeen quraysh baanu ka nimi ciidankii quraysheed rasuulkii sala allahu alayh wasalam markuu arkay ayuu ihi nimanka ii keena markaasaa nebigu calayh isalaatu wasalaam saxaabadii ku yidhi innakum latadribuunahumaa idaa sadaqa markay run idiin sheegaanna waa garaacaysaan wa tatrukuunahumaa idaa kadaba markay been idiin sheegaanna garaacista waa ka daynaysaa markaasaa nebigu calayh isalaatu wasalaam nimankii ku yidhi ayna quraysh quraysh meeye markaasay waraa'a hada alkafiib bacaadkaas ayay xagga shishe ka joogaan markaasaa nebigu alayh isalaatu wasalaam ku yuhi kam ilqowm tirada waa imisa ciidankaas markaasaya laa cilma lana ma garanayno markaasaa nebigu alayh isalaatu wasalaam yihi kam yanxaruun kula yowm maalin walba imisa neef bay qashaan ila geel baa la farag kicin kare eh geela maalintaa ay qashaan waa imisa markaasay yidhahdeen yowman casharan wa yowman tiscan maalinna sagaal neef bay qashaan maalinna toban markaasaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam alqowmu maa bayna tisca mia ila alf alalehe ciidankaasi waa sagaal boqol ilaa kun inta udhexaysa nacam akhiiran markii markaa nebigu calayh isalaatu wasalaam arrintaas uu sidaa u ogaaday ayaa nebigu calayh isalaatu wasalaam saxaabadii wuxuu intuu meeshii goobtii macrakada intuu tegey markaa wakhtigii baa soo dhowaaday dagaalku uu qarxi lahaa halkii lagu dagaalamayey ee goobtii dagaalkuba ka dhici lahaa ayuu saxaabada qaar ka mida intuu la tegey buu tilmaamay oo wuxuu yidhi haadaa masracu fulaan qadan goobta la dhigi doono berri hebel waa halkaa insha allah wa haadaa masracu fulaan halkaana hebel baa la legdayaa wa haadaa masracu fulaan halkaana hebel baa la dhigaya halkaana hebel baa maaragtay lagu dilaya saasuu nabigu u sheegay cabdullahi b mascuud wuxuu yidhi fawaladii bacaahahu biاlxaq maa akhطa'a waaxida minhum waaxidu minhum mawdicahu aladii ashaara ilayhi rasuulu اllaahi salى اllahu alيه wasalam ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed xaq ku soo diraye mid quri halkii uu nebigu tilmaamay dhinacna umu dhaafinin bartii uu nebigu tilmaamay uhi halkaasaa hebel berita lagu dili doonaa bartii baa lagu dilay mid walba rasuulku sala allahu alayh wasalam habeenkaa halkiisi buu bariyey meel baa nebiga alayh isalatu salaam loo balbaleeyey oo loo dhisay habeenkii toddobiyo tobnaad ee beritoo kale dagaalku dhici doono weeye oo habeen jimco ah habeenkii oo dhan buu nebigu alayh isalaatu wasalaam salaad ku soo jeeday waa habeenkii yacani berri oo kale dagaalku dhici doono dabeetana nebigu alayh isalaatu wasalaam markii uu waa bariistay ee qurayshi ay soo baxday oo halkii taaggii maaragtay aan halkii abacaadka ahaa ay ka soo dhaadhacday ayaa nebigu calayh isalaatu wasalaam i allahuma haadihi quraysh qad aqbalat fii fakhrihaa wa khuyalaa'ihaa ilaahow tani quraysh waa tan iyadoo kibirkeedii iyo isla weynideedii nagu soo qaabishay oo jidkaaga is hortaagaysa oo rasuulkaaga is hortaagaysa kadib baa markaa xakiim ibnu xisaam iyo cutbata bni rabiica ayaa waxay dooneen quraysh inay dib celiyaan oo aan dagaal dhicin maalintaa laakiin abujahl baa diiday isagiiyo cutba maalintaa hadalla aad adag bay isdhaafsadeen markii dambe abujahal ayaa wuxuu amray nin la odhan jiray camr bnu xadrami inuu dhiiggii walaalkii uu maanta aanadii uu goosto dabeetana qaynuu ku dhuftay waa camraa waa camraa yaa camar lahaaye yaa camar lahaaye markaasaa faxamiya alqowm wanashbat alxarb markiibaa xamaasaddii baa cirka tagtay dagaalkiina halkii buu ka qarxay rasuulku sala allahu calayh wasalam ciidankii buu safay markay arkay nimanka soo qabaamaya halkii cariishkiisiibuu ku noqday oo ah taliskii halkii loo daloo nebiga loo dallaalimeeyey oo meel yaroo dhulka ka sarraysa ah isagii abubakar halkaasay fadhiisteen sacad ibnu mucaad iyo ragay ku jiraan oo ansaarta ka midina albaabkii cariishka ayay istaa maaragtay halkaasay sasafeen iyagoo nebiga sala allahu calayh wasalam gaadh ka haya dabeetana cutbata ibnu rabiica iyo shaybat ibnu rabiica iyo waliid ibnu cutba saddexdaa nin ayaa ciidankii mushrikiinta ka soo baxay iyaga oo dalbanaya cid u soo baxda oo caadadii carbeed waxay ahayd intaan dagaalku bilaabmin in ay labada ciidan qolo walba saddex ama laba ka soo baxdo mubaarasaa la yidhaahdaa dabadeetana saddexdaasi dhoolla tus ahaan ay u dagaalamaan iyadoo laga sii sahaminayo cidda guushu raaci doonto markaa saddex baa soo baxay mushrikiintii ka mid a laba nin oo walaalo ah oo iyo nimay adeer u yihiin saddexdaa nin waxay yaa noo soo baxaya saddex nin oo ansaaraba u soo baxay oo laba ay walaalo tahay cawf iyo mucawad oo labadaas waa ibnaa cafraa iyo cabdullahi bni rawaax shaacirkii nebiga sala allahu alayh wasalam dabadeetana nimankii mushrikiinta waxay man antum kuwa maa tihiin markaase min alansaar ansaartaanu ka midna markaasayna akufaaun kiraam wa inamaa nuriidu bani camina waxaad tihiin niman noo dhigma oo kufka yaga ah oo sharaf leh laakiin ilma adeeradayada baanu doonaynaa maanta waa nimankii quraysheed ee muhaajiriinta ahaa ee nebiga la soo hijrooday ee quraysh ah kuwanina waa quraysh kuwa quraysha idinla joogo ilmaadeerada yada ah kuwaasaanu maanta doonaynaa bay yidhahdeen fa baraza lahum waxaa markaa u soo baxay caliy bn abi aalib iyo cubaydata bn alxaarif iyo xamsata ibn cabdilmuطalib oo qoyskii nebiga ah sala allahu alayh wasalam saddexdii iyo saddexdii ayaa markiiba isgalay faqatala caliyu alwaliid waliid ibnu cutba ayuu markiiba caliy bin abi aalib uu dilay wa qatala xamza xamzana wuxuu dilay cutba cutbata bni rabiica culamada qaarna waxay ahaen shayba wakhtalafa cubayda wa qarnahu bidarbatayn cubayda iyo dhiggiisii markaa laba seefood bay isdhaafsadeen ninkii mushrikaah iyo ninkii muslimkaaha faajhada kullu minhumaa saaxibahu nin waliba markaa saaxiibkiisii waa uu daciifiyey oo dee seefti ku dhacday darteed ayuu ayuu quwad jabay fakara xamsatu wa caliyun cali iyo xamsa ayaa soo rogaal celiyey fatamamaa calayhi waxtamala cubayda ninkii bay iskaba raaciyeen mushriga ahaa cubaydana way qaadeen iyada oo markaa lugbaa ka go'day markaa si markaa dhiiggii baa istaagi waayey markii dambe noqodkii ay noqdeen saxaabadu meel safra la yidhaahdo ayuu ku dhintay raximahullah wa radiya canhu مع تحيات إخوانكم cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu waxa uu had iyo jeer ale marka la soo qaado aayaddii qur-aanka ahayd ee haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim uu ku fasiri jiray mubaarasadaa ay isu soo baxeen saddexdaa nin ee mushrikiinta iyo saddexdaa nin ee saxaabada ee mu'miniinta ah walaa shaka aayaddaasi fii suurati alxaj bay ku jirtaa waana maka waqcatu baderna way ka dambaysay laakiin culimmada qaarba waxay yidhaahdaan suwarka makiga ah waxa ku dhex jira aayaad madani ah ayaa ku dhex jira intaas markay dhacday ee saddexdaa iyo saddexdaa la isdhaafsaday ayaa dagaalkii toos u bilaabmay ilaahayna tabaaraka wa tacaala guushii wuxuu raaciyey nebiga sala allahu aleyh wasalam nebiguna calayh isalaatu wasalaam in badan buu ilaahay baryey ilaa go-i uu ka dhacay siduu ilaahay u baryeeyey oo uu go-i markii dambena abubakar u qaaday uu yihi yaa rasuula allah kafaa munaashadatuka rabbak baryadii ilaahay oo baryaysa ku filan fa innahu munjizu laka maa wacadaka ilaahay wuxuu kugu ballan qaaday wuu ku oofinaya tabaaraka wa tacaala ducadii nebigu ku ducaysta waxaa ka mid ah allahuma in tahlik hadihi alcasaaba ilaahu maanta kooxda haddaad halaagtid laa tucbad fi lard arrada lagugu caabudi maayo waa marka ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumidukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin dabeetana nebiga alay isalaatu wasalaam hurdaa qabatay in yar kadibna markuu toosay wuxuu yidhi abshiruu yaa abaa bakrin haadaa jibriilu calaa hanaayaahu naqc wakaa jibriil boodhkaa halkaa iyo leexaa kacay waxa weeyaan waa waxa weeyaan malaku jibriil iyo ciidankiisii malaa'igta ahaa shaydaanku markaa markii hore qoraysh wuxuu isugu soo matelay nin la odhan jiray markay tashanayeen oday reer quraysha ayuu iska dhigay oo wuxuu is- suuradii suraaqata ibnu malik ibnu jucshum zaciimu mudlaj qabiilada mudlaj la yahdo bani mudlaj ayuu iska dhigay zaciimkoodii ama odaygoodii u talin jiray ayuu suuradoodii iska soo dhigay shaydaanku maalintaasuu isu soo qurxiyey markuu arkay leexaa soo kacaya iyo fardahaa soo socda iyo malaku jibriil ila isagu waa garanayaaye ayuu faraqa tiiriyey waa markaa ilaahay leeya waid zayana lahum الshayطaanu acmaalahum waqaala laa qaaliba lakum اlyowma min الnaas wainii jaaru lakum falama taraa'at اlfi'ataani nakasa calىa caqibayhi waqaala inii bariiءu minkum inii araa maa laa tarawn markuu malaa'igtii arkay oo soo degaysa markuu arkay wax cid u babacdhigi karta aanay jirin oo malaa'ig ah ayuu faraqa tiiriyey oo uu baxsaday isagiyo dad badan uu kaxaystay markaasay jabeen markaasay muslimiintuna la raacraaceen ilaa markii u dambaysay wax firxadkoodii dee god waraabo galay iyo wax aan caga lagu gaari waayey mooyaane waxa weeyaan maalintaas sidaasay muslimiintu u gacan sarreeyeen mushrikiintiina maalintaas bartii uu nebigu calayhi isalaatu wasalaam tilmaamay baa lagu dilay abujahal iyo raggiisii uu nebigu alayh isalatu wasalaam uu tilmaamay yihi halkaasa abujahal la dhigi doonaa alxakam abulxakam camar ibnu hishaam lacanahu allah waxaa dilay nin saxaabiga la odhan jiray mucaad ibnu camr ibnu jamuux iyo iyo mucawid ibnu cafraa waxaana iskaba raaciyey oo su oo ka soo gooyey madaxa cabdullahi bn mascuud saxaabiga la yaha cbdullahi bn mascuud oo nebiga sala allahu alay wasalam madaxiisii hor keenay markaasaa nebigu alayh isalaatu wasalaam uu ku farxay markaa sidaasaa nimankaa lagu ibaadiyey lagu baabiiyey waxaana soo degtay suuratu alanfaal ayaa soo degtay nebigu alayh isalaatu wasalaam markuu meesha la yahdo safraa u marayo noqodkii uu noqday halkaasaa qanaa'imtii lagu qaybiyey toddobaatan ninna ga- waa la wataa markaa oo gacanta lagu dhigay oo mushrikiintii ah toddobaatanna waa laga laayay meesha safralaya markuu nebigu degay oo halkii qaniimada uu ku qaybiyey ah wuxuu ku dilay bartaa oo uu raggii kala soo baxay nin la odhan jiray nadar ibnu xaarif sabran baa lagu dilay ninkaa meel baa waxa weeyaan inta barhka la taagay baa aan ayaa la dilay meel inta lagu xidhxidhay waa sababta loo dilayna waxay ahayd oo isaga gaar loogula soo baxay culimmadu waxay yidhahan waa likahrati fasaadihi wa adaahu rasuula اllahi sal slam wa adiyatihi lirasuuli اllahi sal slam fasaadkiisa oo badnaa iyo nebigu in badan uu dhibay dabeetana walaashii baa baroor diiq ku dhufatay gabay baroor diiqa culamada qaarna waxay inantiisii qatiilo la odhan jiray qasiida mashhuura oo ibnu hishaam ku keenaayo kitaabkiisa siirada rasuulka sala allahu alayh wasalam markii baroor diiqdii loo keenay ayaa waxay kutub siira wariyaan inuu yidhi low samictuhaa qabla an aqtulah lam aqtulhu intaana qasiidadaa maqal haddaan maqli lahaa qasiidada intaanan dilin mabaan dilayn buuri dabeetana nabigu alayh isalaatu wasalaam cirqu addabya meel la yaada buu degay haddana markuu ka hinqaday meeshaa la yidhahdo la yahdo safraa halkaasuu degay cirqu dabya la yahdo haddana ciidankii wuxuu kala soo baxay munaafiqiintii ugu waaweyneed iyo sanaadiiddii quraysheed kuwii ugu waaweynaa cuqbata bni abi mucayd ayaa nabigu alayh isalaatu wasalaam uu la soo baxay bartaasuu isagana sabran uu ku dilay nebigu alayh isalaatu wasalaam inta la xidhxidhay ayaa bartaa lagu dilay saxaabadiibu marka kala tashaday halkaas markuu marayo wixii laga yeeli lahaa nimankaa siddeed iyo lixdankaa nin ee hadhay sidii loo geli lahaa cumar bnu khadaab wuxuu u tilmaamay maalintaa dhammaantood ha lalayo si ilaahay u arko inaanaan muraad ka lahayn ilmaadeeradayo oo aanay qabyaalad inugu jirin oo inaan qoysnimo noo diiraynin oo cadowgii ilaahay ay yihiin si aanu u muujinno waxaan ku talin lahaa maanta intaa halalaayo oo haddii la wiiqo qoraysh way wiiqmasa abubakar radia allahu tacaala canhu oo aada u raxmad badnaa isagu markaa wuxuu ku taliyey in nimankaas ay fidyo bixiyaan oo ay adduun isku furtaan rasuulku sala allahu aleyh wasalam taladii abubakar ayuu xaggiisa u janjeerhsaday ilaahay baa markaa tabaaraka wa tacaala arrintii ku canaantay nebigiisa maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi اlard turiiduuna carada اdunya wallahu yuriidu اlaakhira wallahu casiizun xakiim nebi uma habboona inuu cid soo qafaasho oo dad uu addoonsado ilaa uu nimankaa waxa weeyaan ilaa uu halaago oo uu maaragtay jilciyo ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala adduunyada waxa weeyaan dhaldhalaalkeedii baad doonaysaan ilaahayna aakhiru idinla doonaya tabaaraka wa tacala wallahu casiizun xakiim ninka maalintaa waxaa lagu furanayey afar boqol ayaa lagu furanayey nabigii sala allahu alay wasalam sidaasuu ku noqday isagoo mu-ayadun min allah xagga ilaahay laga ayiday oo uu guulaystay oo kelmaddii ilaahay uu kor yeelay oo cizigii ilaahay raaciyey oo dad fara badani ay markaa kadib ay islaameen oo ilaahay uu duleeyey mushrikiintii iyo munaafiqiintii maalintaa koox munaafiqiinah ayaa markaa arkay nebigu inuu qoraysh ka guulaystay qurayshnaada waxay dad ahlulba'siya oo dagaalyahanaa bay ahaayeen oo dagaalka ku sheegan carab dhexdeeda markay arkeen koox munaafiqiinah oo cabdullaahi bin ubaya bin saluul uu hogaaminayo ayaa islaamnimada soo galay taqiyatan iyaga oo gabbood ka dhiganaya islaamka dagaalkaas saxaabadii xaadirtay muhaajiriintu maalintaa waxay ahaayeen lix iyo siddeetan nin bay ahaayeen nimanka reer awsna waxay ahaayeen aws iyo khasraj oo labadii qabiilo waaweynee ahaa koob iyo lixdan ayaa aws ahayd khasrajna waxay ahaayeen boqol iyo toddobaatan nin bay ahaayeen sababta tirada yaraysay bay culimmadu yidhaahdeen qabiilada aws la yidhaahdo oo tirada khasraj yacani ay u badatay waxay ahaayeen waayo qabiilada aws la yidhahdaa ayaa xagga dagaalka si maaragtay niman dagaalka ku ba-an ahaa baa la yahay labada qolo marka la isbarbar dhigo taariikhdoodii hore guryaha ay deganaayeen qabiilada leeda khasraj ayaa halkii laga baxayay xaggeeda soo xigtay markaa nabigu alayh isalaatu wasalaam intii markaa eryadaa ka agdhoweyd ayaa nebigu kaxaystay sidaasaa maarata ay ku- ay ku baxeen amaa mushrikiintu tiradooda waa inagaan sheegnay sagaal boqol ilaa kun bay ahayd marka walaalayaal mushrikiinta sidaynu sheegnay maalintaa toddobaatanna waa laga dilay dee toddobaatanna waa laga dhaawacay rasuulku sala allahu alay wasalam sha'nu ahlilbeder nimankii asrada ahaa ee la qafaashay aakhir waxa weeye shawaal ayuu ka faaruqay xaalkooda laakiin dagaalku wuxuu dhacay toddobiyo tobankii ramadaan ayuu dhacay Een, runtii haddaynu ku gaabsanno waynu heli karnaa dagaalada iyo macaarigta muslimiintu ay mareen dagaalka beder oo ahaa dagaal faariq ah oo xaq iyo baatilkii kala farqiyey oo muslimiintu ilaahay cizi weyn uu siiyey sanadkii saddexaad ee hijrada bil ramadaan ciidan baa nebigu la labay magaalada madiine ayuu maaragtay ciidan nebigu calayh isalaatu wasalaam ka diyaariyey oo nimankii mushrikiinta ahaa uu ka horgeynayey oo markaa isu diyaarinayey inay u aaraan raggoodii beder lagu laayey sanadkii shanaad ee hijrada waynu soo gaagaabinaynaa qaswat lkhandaq ayay ahayd Een, oo qaswadaasi waxay ahayd sanadkii shanaad shawaal ayay dhacday laakiin diyaargarowgaasi wuxuu ahaa bil ramadaan oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu magaalada madiine ku wareejiyey eh, godad waaweyn oo dhaadheer oo dhufaysya ah ilaa ay uu ibnuqayim aljawsiya marka uu een, qaswat lkhandaq uu ka sheekaynayo wuxuu yidhaahdaa tuulu lkhandaq wuxuu ahaa dherarka dhufayskaasi khamsa miyata alf diraac shan kun oo dhudhun buu ahaa amaa cumqigiisa iyo guntiisu inta maaragtay ay gaadhaysay ilaa toddoba diraac ama toddoba dhudhun ayuu ahaa wa kadaalika xagga ballaca toddoba dhudhun buu ahaa sidaas ayaa ay maaragtay kutubu siir ay sheegaan sanadkii lixaad nabigu calayhi isalaatu wasalaam niman dooyo ah oo ciidana buu diray oo uu hogaaminayo saxaabi la odhan jiray khaalib ibnu cabdillaah oo ka kooban boqol iyo soddon nin oo muslimiin ah inay la soo dagaalamaan oo soo arbushaan aan qabiilada la yidhaahdo banu cabdillahi ibnu thaclaba nimankaas oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam cadaawad weyn u muujiyey waanu ka guulaystay saxaabigaasi adhi fara badan iyo maal fara badanna wuu soo qanimaystay oo madiine lagu qaybsado nabigu keenay sala allahu alayh wasalam sanadkii sideedaad ee hijrada waxaa dhacay fatxigii weynaa ama furashadii weynayd ee fatxu maka ilaahay diinkiisa uu ciseeyey iyo rasuulkiisa iyo ciidamadii muslimiinta ilaahayna uu duleeyey tabaaraka watacaala qoraysh aan kuwoodii kufaarta ahaa iyo carabtii kale ee ku xeernayd ee huwanta la ahayd ilaahay tabaaraka watacaala aan u duleeyey marka dagaalkaasi wuxuu dhacay isaguna aan waxa weeyaan bil rabadaan buu dhacay toddoba sannadood markuu nebigu ka maqnaa magaalada maka oo uu habeennimo ka baxay oo laga saaray oo dhuumasho uu kaga baxay sanadkii sideedaad ayuu nabigu calayh isalaatu wasalaam magaalada maka uu furtay goor maalinana nebigu calayh isalaatu wasalaam waa uu soo galay maadaamuu habeennimo ka baxay maalin cad ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu soo galay waatii uu ka gebiyaayey saxaabigii la odhan jiray xasaan wa jibriilun rasuulu llaahi fiina wa ruuxu lqudusi laysa lahu kifaaun marka nabigu sala allahu calayh wasalam iswaar buu ka qabtay dadkii reer makaad dabadeetana isagoo khushuucsan oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam madaxiisa hoos u fururinaya oo mutakhashica oo mutawaadica ayuu magaalada maka galay isagoo halmadkii xidhan aan bahalkan miqfarka la yihahdo ama halmadka imika in inagu aynu naqaano oo koofiyaddan birta ah ee ciidamada milatarigu ay qaataan ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam magaalada maka galay magaalada maka waxaa yaallay saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa yaallay iswaar markii uu ka qabtay nabigu calayhi isalaatu wasalaam cabbaas iyo abu sufyaan oo markaa cabbaas uu fanka dambe ku soo qaatay cabbaasna markaa uu islaamay dabadeetana intuu u tegay abu sufyaan buu wuxuu yidhi maanta maxamed wuxuu wataa ciidan cid caabin karta aanay jirinin marka fanka dambuu ku soo qaatay wuu soo qariyey goona wuu soo huwiyey dabadeetana ciidan waliba markuu meel degan yahay qabiil qabiil baa loo deganaa reer reer baa loo deganaa ayuu fakid kasta iyo laf kasta markuu soo mariyo waa cabaas oo wata baqashii nebiga sala allahu calayh wasalam dabadeetana talow ya kan xagga dambe saaran waa kuma marka hadday u garan lahaayeen inuu abu sufyaan yahay ila markaa cahdi iyo ammaan uma xidhnee way kala boobi lahaayeenoo way dili lahaayeen ciidankii u dambeysay oo cumar bin khadaabi ku jiro markuu ag marayo abubakar wuxuu gartay lugihiisa iyo inuu yahay abu sufyaan dabeetana wuu ka soo daba cararay seeftiisi allele maanta ayaad heshay buu yidhi abu sufyaan oo quraysh odageediiya oo maanta ammaano aan u xidhnayn ka maanta dila aada noqotid dabeetana cabbaas baa la cararay khaymaddii nebigu la galay dabeetana halkii bay isagii iyo cumar isku qabsadeen yaa rasuula allah maanta mar haddii alla ii makaniya abu sufyaan oo aan ammaano u xidhnayn aan dilo cabbaasna wuxuu yaa rasuula allah maanta magan baan siiyey magantaydaa ha furin magan baan siiyey dabeetana nabigu alayh isalatu salaam markuu isu dhegaystay magantii buu aqbalay dabadeetana yaa rasuula allah wuxuu ku yidhi intuu ku soo noqday markuu dibadda ula baxay intuu ku soo noqday aan cabbaas nebiga wuu ammaan jecel yahay ninka la yidhaahdo abu sufyaan maanta kelmad wuxu noqota u dheh dabeetana nebigu wuxu yhi man dakhala daara abu sufyaan fa huwa aamin ninka abu sufyaan gurigiisa galaa waa aamin ninka albaabkiisa xidhaa waa aamin ninka masjidka galaa waa aamin saddexdaa erey baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam dabeetana cabbaas iyo abu sufyaan ba israacay isagoo labadoodii oo marada ridaaya dabeetana nebigu alay slat slam cabbaas buu dib ugu yeedhay wuxuu yidhi magaalada ha geline meel ka sokaysa oo meel cidhiidhiya ah ooy ciidammadu marayaan halkaas abu sufyaan ciidamada ha daawadee aan dhoolatuska ay magaalada ku gelayaane ha gelini dabeetana ciidamadii baa baa marba qolaa soo marta markaasuu yidhaahdaa waa kuwama markaasuu la yidhahdo waa banu saliim si maali wali wali bani saliim anigii reer bani saliimna maxaa iska kaaya galay iyana mayla dagaalansan yihiin waa oday dee reereed oo laga adkaaday haddana mid mid kala qolo kalaada soo mariya qoladaasina waa kuwa waa reer hebel talow aniga reer hebelna ma iyagana ma waxbaan ka laaye soo maad garan ayuu yidhaahdaa mar boqolu mar boqol maaragtay dabeetana markii ciidankii sidaa ku dhammaaday baa nebiga calayhi isalaatu wasalaam katiibaddii u dambaysay oo nebiga u wato oo si adag waxa weeyaan loo difaacayo oo hubka nebiga lagu ilaalinaayo iyo uhbada iyo sharafka ka muuqda aan la qiyaasi karaynin ayaa ayaa soo maray markaasuu yidhi walle maanta inankii aad adeerka u ahayd walle nin iska id cid iska caabin karta inaanay maanta jirin markaasuu cabbaas dhaqaaqay magaaladii buu uga sii horreeyey isagoo oo marada ridaya abu sufyaan war waxaan idiin sheegayaa qurayshay man dakhala daara abu sufyaan fa huwa aamin ninkii daarta abu sufyaan galaa waa aamin waarnaga aamin wax ku hadli mayside markaasay cadhadii bay isgoogoosanayaan yaa waxaas aad noo soo wadi ninkii albaabkiisa xidha maxaa gurigaa abu sufyaan gurigiisa maxaa dadku ka deeqayaan ayay ku yidhaahdeen intuu qaadaya markaasuu haddana yidhahdaa man ninka man aqlaqa baabahu fahuwa aamin ninka albaabkiisa xidha waa aamin ninka masaajka u yaacaa oo masaajka galaa waa aamin markaasaa horta dadka kala yaaceen intaa markuu yidhi nin gurigiisii albaabka hoosta ka xidha nin gurigii abu sufyaan iska xaadiriya iyo nin masaajka ku carara saddexdaasay noqdeen dadka horta nebigu calayhi isalaatu wasalaam markuu meeshii galay ee uu dadkii isugu yeedhay maxaa filaysaa akhun kariim wa bnu akhin kariim waxaanu filaynaa walaal wanaagsan iyo inaan adeer loo yahay yaa kii u wanaagsanaa baanu filaynaa siduu yeeli lahaa idhabuu fa antum uطulaqaa baa nebigu taga buu nebigu alayh isalatu wasalaam waa laydin fasaxay waa laydin sii daayey waa laydin saamaxay maanta wix laga bilaabo saamaxaaddaasi waa ta quluubtii furatay maalintaa wixii laga bilaabo dadkii afwaajan iyagoo kooxa kooxabay islaamkii soo gelayaan ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu ku soo dejiyey nebigiisa idaa jaaءa nasru اllah wاlfatx wara'ayta annaas yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba sidaasaa markaa nebigu alayh isalaatu wasalaam magaaladii maka ku furtay ilaahayna tabaaraka wa tacala nasri weyn ilaahay ku siiyey tabaaraka wa tacaala wixii saacadda laga bilaabo wuxuu nebigu ku jeestay inuu qoraysh asnaamta ay caabudi jireen oo saddex boqol iyo lixdana oo kacbada jawfkeeda iyo caloosheeda buuxiyey inuu intuu furo dabadeetana xabad xabad uu ushi ul yarow sitay uu nebigu sidaas sala allahu alayh wasalam ugu mudo qaarkood buu ishak saa uga geliyey markaasuu isa soo kaba raacay isagoo akrinaaya qul jaaءa alxaqu wazahaqa albaaطil ina albaaطila kaana zahuuqa isagoo akrinaaya iyo aayaadkii kale ee la macnaha ahaa saddex boqol iyo lixdankii baa nebigu alayه slatu salaam ka sifeeyey waxaa nebigu salى اllahu alيه wasalam kadib uu dumiyey hubal iyo cuza iyo suwaac iyo manaata bishaa rabadaan sanadkaa sideedaad ayaa nebigu salى اllahu alيه wasalam uu dumiyey oo uu baabiiyey oo cagta mariyey labaatankii rabadaan sanadkaa sideedaad ee rasuulku sala allahu alay waslam maka u galay isagoo furtay asnaamtuna ay sidaa u daadsanaayeen ee kacbada uu asnaamta uu ka sifeeyey asnaamtii ku dhoodhoweyd magaalada maka sida suwaac oo kale saxaabadii buu u kala diray saxaabiga la yahdo camr bna caas bishaa rabadaan sanadkaa sideedaad wuxuu u diray suwaax sanamka la yidhaahdo manaata oo halkii qoraysh ay dhiigga ku daadin jirtay ah oo ay carruurtooda xataa ugu magac dari jireen cabdumanaat zaydu manaat hebel manaat miidhar ay ula bixi jireen oo aws iyo khasraj ay weynayn jireen baa nebigu sala allahu calayh wasalam afar iyo labaatankii rabadaan sanadkii sideedaad ayaa nebigu wuxuu u diray nin saxaabigo la odhan jiray sacad ibnu zayd alashhali ninkaas ayaa maaragtay baabi'iyey oo cagta mariyey shan iyo labaatankii ramadaan bishii sanadkii sideedaad rasuulku sala allahu alayh wasalam soddon nin oo fardooley ah ayaa nebigu diray oo uu hogaaminayo khaalid ibnu waliid iyaguna waxay soo dumiyeen sanamkii la odhan jiray cuza oo nimanka la yahda banu shaybaan ayaa u ahaa sadana u ahaayoo iyaga u khidmayn jiray maralyaalo markii uu maqlay in sanamkaa la yidhaahdo cuza la baabi'iyey intii horta aan sanamkaa la duminin markay maqleen qabiilada banu shaybaan inuu nebigu ciidan fardoolaya ku soo saaray ayay seef soo qaadeen oo sanamkiibay usii sudheen waxay war wax iska celi maanta sanamki yaa dabadeetana mid iyagii ka mid ah ayaa gabay mariyey ayaa cuzu shuddii shaddatan laa shawaa lahaa calaa khaalidin alqi lqinaaca washamiri ayaa cuzu in lam taqtul ilmar'a khaalidan fabuu'ii biismin caajilin aw tanasari markii khaalid uu yimi ayuu markiiba seeftiisii la galay iyo faashashkii u watay dabadeetana isaguna gabay buu ka dulmariyey yaa cuzu kufraanaki laa subxaanaki inii ra'aytu allaha qad ahaanaki yaa cuza waan kaa kufriyey xumaan oo dhan baa kugu ururtay oo ceeb mid ka nasahan ma tihid ilaahay baa allah i kaa tusay isagoo alla ku duleeyey tabaaraka wa tacaala ilaahay sanamka jasiirat alcarab lagu caabudayey kii u weynaa oo cuza ah ayaa maalintaas ilaahay tabaaraka wa tacaala u baabiiyey nin la odhan jiray saciid ibnu alcaas ayaa ka dul baroortay maalintaas baa la yidhi dabadeetana abulahab baa u soo galay yaa waxaa la yidhi isagoo ooyaya markaasuu war maxaa kaa oohinaya a min almowti tabki ya marka maalintaa uu ooyayo maalintii la- sanamkaa la baabi'iyey maaha waa intii aan loo imanin ayuu ka dul barooranaya markaasuu yii abulahab maxaa kaa oohinaya yaa abaa uxayxa a min almowti tabki ma geeri baad ka ooyeysa walaa budda minhu geerii tii tii imanaysa weeye laa buuli geeri ka ooyi maayo walaakinii akhaafu an laa tucbad alcuza inaan cuso dib loo caabudin baan ka ooyayaa buuli markaasuu yidhi dartaa awalba looma caabudaynin dartaa awalba cuso lama- looma caabudaynin nacam ramadaan sanadkii sagaalaad waxaa dhacday iyaduna oo nasri weyn ahayd wafdi ayaa ka timi qabiilada layaa thaqiif oo nimankii caabudi jiray ah sanamka layaa laata dabadeetana aan nimankaasi nabiga calayhi isalaatu wasalaam wafdi bay ugu yimaadeen nebigu khaymad buu uga sameeyey masaajidka gudihiisa abubakar baana bishaarada u keenay oo abubakar iyo muqiirat bnu shucba ayaa isku qabsaday cidda nebiga bishaarada ugu geynaysa inay wafdigii thaqiif ay yimaadeen markii horena waxaa horaan arkay ragbigooda iyo safarkoodaas muqiirat bnu shucba oo muqiirat bnu shucba abubakar u sheegay dabeetana wuxuu ku yidhi iidaa maanta aan nebiga u bishaareeyey leanno maxaa yeele labaatan sannadood ayay nimanka qabiilada le qabiilatu thaqiif nimanka daa'if degan weeyaan niman- qabiil adag bay ahaayeen islaamnimadii ay diideen oo cinaad iyo madaxadayg daama cishriina sana labaatan sannadood gaadhaya ayay maarata ku jireen dabadeetana nabigu uu bishaaree nebigu u bishaareeyey inay wafdi ku yimaadeen wafdiga waxay yidhaahdeen waanu islaamnay laakiin hal qodob baanu kaa codsanaynaa laata uu noodaa waanu islaamaynaa dabeetana rasuulka sala allah alay slam waa ka diiday waayahaye bil qura noo daa laata aan sii daawaneen nebigu waa ka diiday Aan- ilaa markii u dambaysay waxay yidhaahdaan sanad noo daa bil noo daa markii dambe waxay yidhaahdeen waayo waxaanu kaa codsanaynaa annagu dumin mayne adigu cid u soo diro meeshaa nimanka een, laata dumiya annagu gacmaha iyaga ula tegi mayne taasuu nebigu ka aqbalay abu sufyaan iyo muqiirat bnu shucba ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam laata u diray markii ay daa'if gaadheen ayaa waxaa mudaharaad ku sameeyey aan dumarkii qabiilada thaqiif ayaa ku mudaharaaday oo soo wada baxay iyagoo oo ooyaaya oo maaragtay aan faashash soo qaatay dabadeetana wuxuu soo qaatay muqiirat bnu shucba aan wuxuu soo qaatay faash buu soo qaatay wuxuu yidhi ma kaa qosliyaa buu yidhi muqiirat bnu shucbaa ku odhanaya abu sufyaan abu sufyaanow ma kaa qosliyaa markaa dee waa dumarkii thaqiif qabiilada thaqiif iyo raggiiba wayse soo tubeenoo bal sida sanamkooda loo gelayo ayay dee daawanayaan markaasuu intuu faashkii ku dhuftay ayuu istuuray muqiirat bnu shucba sida wax suuxay oo kale u iska dhigay alla markaasay qayle isku dareen oo waxay yidhaahdeen intay ku soo urureen waayo xaag kayfa ra'aytaha bal ka warran laata siduu kuu galay innahaa tuhliku man caadaaha ciddii la collaytato way baabi'isaaye innahaa tahliku man caadaaha markaa wuu isa suuxinayaa oo sidii inay laata inay waxyeeshay buu iyaga isaga dhigaya dabadeetana intuu ku kacay isagoo qoslaya ayuu faashkii dib ula noqdayoo allaahu akbar allaahu akbar isagoo leh laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah axadun fardun samad ayuu halkii cardaaduqaa kaga dhigay aw ka dhigay shay xo- lagu karsado cuntada lagu karsado xaabuu ka dhigay halkaas ayaa laata lagu waayay sanadkii sagaalada hijrada rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa sanadka bil ramadaan ayuu wuxuu ka soo noqday qaswatu taa'if taa'if may dhicinin bil ramadaan laakiin cawdadiisii ayaa waxay ahayd iyo soo noqodkiisii bil ramadaan dee cawdaduna waxay la ajri tahay jihaadka aaditaankiisa ya iyo rogaal celintu labaduba waa isku ajri markaa sanadkii saddex iyo tobnaad ee hijrada waxaa dhacday dagaalka la baxay macrakatulbuweyb ayaa dhacday oo ibnu kahiir baa wuxuu kitaabkiisa leeyahy albidaaya wanihaaya ayaa kaga qisoonaya wuxuu odhanayaa waqcadaa iyo dhacdadaasi ciraaq waxay uga dhigan tahay halka yarmuug dagaalka yarmuug la yidhaahdaa ama waqcatu yarmuug ay reer shaam oo dhan halkay uga dhigan tahay ayay waqcadaasi uga dhigan tahay reer ciraaq dagaalkaas nimankii umarada ahaa ee reer furus nimankii farisiyiinta ahaa farisiyiinta waxa la yidhaha nimanka eeraanta ayaa ayaa waktigii hore dee waxa la yidhahdaa abnaa faris baa la yidhahdaa xadaarad qadiima bay lahaayeenoo waa xadaaradii bersia tan ayn hadda aynu u bixinnay markii la erey bixinaayey ilbaxnimadii bersia loo bixiyey nimanka farisiyiinta ahaa ciidan bay soo direen ciidankaas waxaa lagu qiyaasaa inay ahaayeen ilaa boqol kun oo nin inay ka badnaayeen waxaa hogaaminayay nin mihraan la odhan jiray muslimiintuna waxay ahaayeen ilaa labiyo toban kun oo nin bay ahaayeen samankii cumar ibnu khataab bay ahaayeen waxay ku kulmeen meel layaha buweyb ayay ku kulmeen oo kuufo u dhow laakiin labada ciidan waxa kala xidha oo waxaa weeye kala kala teeday webiga loo yaqaano furaat dabeetna labadii ciidan markay isu soo safteen muslimiintii iyagoo halkaa kale uga tiraabaya mushrikiintii waxay yidhahdeen imaa inaad soo tallowdaan imaa inaanu idiin soo tallowno labadaa midun weeyi iyagaa yidhi waanu soo tallaabaynaa mushrikiintii baa yidhi waanu soo tallaabaynaa way soo tallaabeen ciidanka muslimiinta waxay hogaaminaya nin la yihahda muhana bnu xaarifa ayaa hogaaminaya muhana bnu xaarifa bil rabadaan bay ahayd ciidankiisi wuxuu amar ku siiyey inay afuraan dhammaantood waayo nimanka farisiyiinta waxaa lagu yaqaanaa dad ahluba'si ah oo dagaalka sharisiin oo adag weeye oo aan la kicin oo jilibka iska xidha dabadeetana wuxuu ku yidhi dhegaysta qabaa'ilkii buu safay dagaalka markaynu qaadayno si aynu mar qura aynu waxa weeyaan gacanta u saarno saddex jeer baan odhanayaa allaahu akbar saddex jeer markaan allaahu akbar idhaahdo allaahu akbarta afraad markay carabkayga ka baxdo isku sii daaya ciidanka oo gacanta saara allaahu akbartii ugu horreeye markuu yidhi ayay ku soo qamaameen mushrikiintii dabeetana muslimiintiina waa ku qamaameen dagaalkii baa bilaabmay dagaalkii markuu cabbaar socday ayaa uu ciidankiisi ku soo wareegay ciidankiisii qayb ka mid ah oo aan laga il helay markii ugu horreysay laga markii ugu horreysay ayaa uu xaggoodii aaday dabadeetana wuu guubaabiyey nin amiira buu u diray wuxuu yidhi alamiiru yaqra'u calaykum asalaam amiirkii wuxuu idiin salaam buu idiin soo diray wuxuuna idin leeyahay laa tafdaxu alcarab alyowm maanta carab iyo muslimiinta ha fadeexaynina qabiiladana waxa lo odhan jiray banu cajal baa laodhan jiray banuu cijlin baa laodhan jiray dabeetana markuu arkay siday u dagaalamayaan wuxuu yaa yaa macshara almuslimiin muslimiintaay caadaatakum caadadiinnin la yaqaanay oo ah inaad muujisaan dagaal ay ku hoobtaan mushrikiintu unsuru llaha yansurku ilaahay maanta u hiliya ilaah baa idin hiline sidii u guubaabinaya ilaahayna u baryaayey ayaa nin la odhan jiray mundir ibnu xasaan ibnu diraar adabbi ayaa intuu sufuuftii mushrikiinta dhex jibaaxay oo ay ka sheexeen ayaa ninkii mihraan oo halkan la babinaayo ninkii mushrikiinta madaxda u ahaa ayuu intii ku yimi ayuu kelidaa ka muday dabeetana markuu kor u hinqaday ayuu madaxa ka jaray deetana warankiisii ayuu madaxiisii sudhay markaasuu mushrikiintii muslimiintiiba tusay markay mushrikiintii arkeen iyo muslimiintiiba ayay jaanta wareen baqa daraaddeed markay arkeen meligoodii iyo ninkii hoggaaminayey sida loo galay wa harabat ilmajuus wa rakiba almuslimuun aktaafahum yafsiluunahum faslan marba waa soo qooragooyaan ilaan ciidan dhammaanaya maahe farabadniintay ka qabaane marba in bay soo qooro goostaan oo ay cawla gooye ka dhigaan ilaa markii u dambaysay cararkii ay webiga isku gureen waxaa lagu taariikheeyaa inay maalintaa waqari waqariqa qariibun min mi'ati alfin boqol kun oo ciidana in ku dhow ayaa maalintaas aan webigu qaaday oo yidhaahdeen muslimiintaa iyo webigaa webigaa un isku labada webigaa la idiin qaatay halkii bay markaa webigii bay isku gureen sidaasa maaragtay lagaga gacan sarreeyey taasina bil rabadaan ayay walaalayaal ahayd waxaan filayaa aan haddaanu doonno inaynu aan futuuxaadka aynu sheegno waxa weeyaan waa futuuxaad aada iyo aad u fara badan kana gayoon mayno futuuxaadkaa walaalayaal waxaynu uga jeednaa in muslimiintu ay dareemaan inay bishan ay tahay shahruljihaad inay tahay shahru nusuuli اlqur'aan wاlkutub الsamaawiya bishii qur'aanku soo degay iyo dhammaan diimihii samaawiga ahaa iyo kutubtii macruufka ahayd sida suxufu ibraahim sida kitaabkii towraad ahaa sida injiil sida kitaabkeenna alqur'aan alcadiim dhammaan kutubtaas oo dhan waxay soo degtay bishan waa shahru taraawiix watahajud waa shahru takfiir dunuub bisha dembiyada la dhaafo waa shahru ljuudi waalixsaan waa bishii deeqda iyo ixsaanka waa bishii nebigu ugu deeqda badnaa nebigu sala allahu aleyh wasalam laba jeer ayuu malaku jibriil qur-aanka u cardin jiray oo ku dul akhrin jiray bishiiba mar buu nebigu ku dul akhrin jiray ilaa rabadaan mooyaane laba jeer ayuu ku dul akhrin jiray oo cardi uu samayn jiray nebigu sala allahu aleh wasalam weliba habeenkii ayuu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu cardigaas samayn jiray sidaa daraaddeed dadka xafadada ee qur-aanka xifdisan waxaa loo baahan yahay inay nasiib weyn ay qur-aanka ka siiyaan aan habeenkii waayo nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu inoo sheegay in qur'aanka iyo soomku labadaba ay shafeeco qaadaan inuu soomku odhan doono maalinta qiyaamaha yaa rabbi ilaahayow manactuhu alطacaama waasharaab inuu cuntadiiyo cabbitaankii ayaan ka hor istaagay addoonkan marka fashaficnii fiihi ilaw ergadayda aqbal ergaan kuu ahay maanta addoonkaa badbaadi oo naar ka badbaadi ilaahay ergada soomka waa la aqbalaya oo addoonkii soomay buu u erga tegaya qur-aankuna waa shafeeco qaadaya wuxuu odhanayaa ilaahayow manactuhu min annawm ilaw hurdadaan u diiday buu odhanayaa marka taas waxay daliilu tahay in dadkii qur-aanka habeenkii iyagoo hurdo u baahan akhrin jiray ee ku soo jeedi jiray maalinta qiyaamaha qur-aanku walaalayaal uu shafeeco qaadi doono marka halkaa waxaa inooga cad inaynu habeenkii wax ka siino qur-aanka oo bishani ay tahay shahruulqur'aan bishani waa bishii sheekhu inooga warramay maanta khudbaddii jimcada inay tahay shahrun tuftaxu fiihi abwaabu اljinaan wa tuqlaqu fiihi abwaabu الniiraan bishan waa bishii sabirka bishani waa bishii shukriga waa bishii ajarka la labanlaabayay waa bishii shayaadiinta la xidhxidhaayey waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu addoomaha uu ka xoraynaayey qooraha uu naaraha ka xoraynaayey weeyaan waa bish waa bil axdaad badan axdaadta nebiga sala allahu alay wasalam soo martay oo keliya haddii laga sheekeeyo wax laga goyoonaya ma aha nebigu alayh isalatu slam axdaadta soo martay waxa ka mid ahaa ee la imtixaamay waa bishii khadiijat alkubraa radia allahu tacaala canha ay dhimatay waa bishii abu taalib uu dhintay waa bishii xaadiثat اlifki ay ku timi ee nebiga salى اllahu alيه wasalam ay dooneen nimankii munaafiqiinta ahaa firaashkii nebiga inay wasakheeyaan oo ay doo si walba dhinac walba ay kaga soo wareegeen oo aynu xaaskii nebigu alayه الsalaatu wasalaam inuu gogoldhaaf sameeyey ay doonaan inay faafiyaan laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala uu beri yeelay waa bishii ay yacni waxaa weeyaan cali bn abi aalib iyo faatimata binta rasuuli illaah labaduba ay dhinteen waa bishii dowla cabbaasiya xataa waxaa la yihahdaa bishaas ayay maaragtay dhalatay waa bishii jihaadka ay la galeen saxaabada iyo taabiciintuba ninkii la odhan jiray mukhtaar aan ninkii la odhan jiray muxuu ahaa aanaan aan mukht- mukhtaar muxuu ahaa athaqafi ya nacam mukhtaar ibn abi cubayd athaqafi ninkii nebinimada sheegtay ee in loo waxyoodo sheegtay aan ee ku waa bishii ay la dagaalameen aan waxaa weeye saxaabada iyo iyo rag taabiciintii ka mida ay la dagaalameen ilaa markii dambe ee dowladdiisii la- la riday oo la baabi'iyey waa bishii ilaahay u nusreeyey imaam ahlusunna waljamaaca imaam axmed iyo raggii la midka ahaa mixnadii la mariyey ee khalqu lqur'aan haddii axdaasta muslimiinta soo martay oo keliya laga sheekeeyo wax walaaliya laga geynaya maaha marka waxay noo eeg bishan inaynu walaalayaal aynu jilibka iska xidhno nin cibaadaysta nin dacwad u baxa nin qur-aan akhriya nin qiyaamu ramadaan sameeya een, ayaa laynaga doonaya iminka innagu qiyaamu ramadaanka waad aragtayoo si khafiifa baynu walaalayaal u tukannaa oo koob iyo toban ragcadood baa qaalibka ay tukadaan masaajidadu oo waxa weeyaan si koobanna loo tukanayo waxay ahayd haddaynan maanta jihaad gelaynin inaynu maaragtay inaynu qiyaamu ramadaanka inaynu xoojinno oo sidii nebiga calayhi isalaatu wasalaam haddaynan u tukan karaynin inaynu dhadhaweyno inaynu saaca saacatayn inaynu tukanno aqalu taqdiir waxaa laga yaabaa iminka haddii la ururiyo inaynan saa- salaadda cishe iyo sunnaheeda iyo taraawiixdu inaanay hal saac isku dhammayn baa laga yaabaa walaalayaal marka bishan inaynu nafta tarbiyad gelinno oo naftu ay haraado oo ay gaajooto oo ay dacwad u baxdo oo waxa weeyaan qiyaamu ramadaan lala yimaado oo qur-aanka la akhriyo oo dadka la wacdiyo oo la jihaado ayaa maaragta muslimiinta u eg ilaahay waxaan ka baryayaa tabaaraka wa tacaala inuu inaga dhigo miman yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد